adeerow shirkaasu waxaanu u aragnaa shir aan jirin oo yacni lasoo qaban qaabiyey oo yacni wax lagu duminayo ayaanu u aragnaa waa maxay waxyaabaha aad ku dhaliilaysaan ilaa iyo hadda
waxaanu ku dhaliilaynaa baydhabo maamul baa ka dhisan oo la yidhaahdo maamul goboleedka koonfur galbeed ummadda meesha ku nool baa dhisatay laba sano ka hor baa la dhisay maalgelin cid ku samaysayna male dad usuug talagalay waaye oo xoolahoodii iyo awoodoodii iyo iyagoo isku talagalay waaye oo maamul ayna dhisteen hay-adihii haykalkii dawladnimo ilaa iyo madaxweyne ilaa laba baarlamaan oo guurti iyo wakiilo ah iyo maamul gobol iyo degmo ugu dambayntii waa dhisan yihiin wasiiradii baa dhisan ummadaas iyadaa tashatay marka waxaan u aragnaa maamulkan waxaan kale laleeyahay saddex baa la dhisaya waxaan u aragnaa abaabul ay wado dawladda dhexe oo ay dawladda dhexe laga rabay inay wax dhisto ooy wax ku duminaysaan u aragnaa banaanbaxyo ayaa ka dhacaya magaalada baydhabo isdaba jooga marka banaanbaxyadaasi intaad samayn lahaydeen soo kama haboonaan lahayn inaad wadahadal aad samaysaan oo hal meel aad isku afgarataan haddaad tihiin dadkii baydhabo
adeer waxa waaye dadka baydhabo hore wax u dhisteen oo maamul bay samaysteen iyagoo wada jira ayay wax samaysteen marka waxaan kale waa wax gidaal oo yacni xamar looga abaabulay oo kharash kale lagu bixiyey oo ummadii lagu kala jibinayo oo dadkii koonfur galbeed lagu kala goynayo oo dadkii digli iyo marifle lagu burburinayo oo dadkii raxweyn laleeyahay oo lo lagu dhibahayo weeye oo lagu diidan yahay oo gumaysi cusub oo dawladda dhexe ee xamar oo hadda bilowday oo dadkaas ku hayso weye waayahay idinka lix gobol ayaad ka talisaan dawladda maamulka gumeed gaar oo jubba oo kismaayo ayaa idinku jirta so dhankiina xataa lama lama dhigi karo waxaad qayb ka tihiin rabshadaha baydhabo ka socday isqabqabsiga so so lama bahneen intii laisqabsan lahaa in tanasulaad la sameeyo
waxa weeye qabqabsi annaga ma nihin qabqabsi waa ninkii gadaal ka yimid wixii dhisan oo horey loo dhisay qofkii wax kala doonayo inuu ka kordhiso oo ummadii kala geynhayo kaasaa yacni wax dumin iyo dhib iyo ummadii qaybi qaybi oo xukun baa ka socota oo xamar laga soo abaabulayo dawladii dhexe laga rabay inay wax dhisto ayaa wax duminayso waxayna ummadii ku haysaa koonfur galbeed qaybi oo xukun oo ay doonayso dal dalkii iyo dadkii oo isku deegaanka ahaay oo dhulkii ay lahaayeen in la qaybiyo taasna ummadii waa kasoo horjeeda ummadan waxay taagan tahay heerkii afartameeyadii soomaaliya ay maraysay oo gobonimo doonka loo halgamayay gobonimo doon weeye dadkan reer koonfur galbeed ilaa kan ugu dambeeyana ma ka joogsanayaan daabkaa loo iibinayaa naagihii iyo dhalinyaradii iyo wixii oo dhan waa isku duuban yihiin abaabul xamar laga keenayna lagu qaadan maayo halkan ummadan waa tashatay reer koonfur galbeed yacni waa tashadeen waxbay meel dhigteen go-aan bay gaareen mana ka noqonayaan cidkana ka celinaysana ma jirto waayahay dawladdii ayaa aqoonsan oo ra-iisul wasaare ayaa furay shirka saddexda gobol ee baydhabo ka socda idinkii baydhabo ayaad ku sugan tihiin haddii xaalku sidan uu kusii socdo soo ma ahan jigjig oo meeshaada joog oo waxba laba dhinac kama soo naascadaan karayaan
adeer waxa weeye baydhabo maamul baa ka dhisan dawlad baa ka dhisan koonfur galbeed digdig oo meeshaadi joog waxa la dhahaya male dawladda dhexe ra-iisul wasaaraha waa lagu shirqoolay ota shirka uu meesha u yimid waa laga shirqoolay shirka meesha laga furay markii hore waxaa lagu sheegay in uu yahay dib u heshiisiin ee looguma talagelin in maamul laga dhiso waxyaabaha yaro yaroo iskhilaafsan in lagu saxo oo odayaashii isyara maan dhaafay in laysku duwo ayaa loo furay ra-iisul wasaarahana waa lagu shirqoolay isna sixun buu u qaatay isna markii hore wuxuu u qaatay dadka wax dumin ayuu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha waayahay idinku sideed rabteen marka sidee wax u rabteen idinku annaga waxaan wax u rabnaa maamulkan waa dhisan yahay cid loodinaysana male shay kalena qaadan mayso allihii subxaana watacaala ummadan meesha ku abuuray waa tashatay sidaasaynu ku soconaysaa cid kalena hadal ka qaadan mayso haddii dawladda aadan u baaneen oo idin aqoonsaneen maamulkan halkuu ka shaqaynaya marka
maamulkan dal buu leeyahay dad buu leeyahay deegaan buu leeyahay halkaasuu ka shaqaynaya dawladdu waxba uma aanay tarin intii hadda la qabtayba dadkan abaaraa gashay wax kastaa gashay waxba yacni wadooyinka waa ka xiran yihiin wax dawladda ay u tartay ama ay ka og tahay ama dadkan ay u qabatayna male waxna ka sugi maayaan haddana xamar